dhalinyaradu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nabaddhisidda iyo xalinta khilaafaadka gaar ahaan marka la joogo bulshooyinka ay saameeyaan dagaalada isfaham la-aanta ama kala qaybsanaanta bulshada waxay dhalinyaradu ka dhigan yihiin inay yihiin xudunta horumarka iyo nabadda joogtada ah hase ahaatee ma helaan kalsoonidaas cabdiraxmaan maxamuud maxamed iyo sucaad yuusuf sheekh cali oo ka mid ah dhalinyarada ku nool jowhar ayaa ka warbixiyey doorka ay dhalinyarada ku leeyihiin nabadda iyo xalinta khilaafaadka nabaddana waa qaybo badan ayay leedahay waxaa ka mid ahay in la helo siyaasad xasiloon taasoo ka qayb qaadan karta nabad iyo in bulshada iyadana loo helo sharci asoo hogaaminaya iyo si u yaraadaan dhibaatooyinka iyo mushkilaha taagan marka in si guud loo helo stability oo dalka uu xasiloon yahay taasi ayna bulshada iyo markaasi horumar ay ku wada gaari karaan haddii ahaato dhanka dhaqanka iyo haddii ahaato dhanka siyaasadda iyo haddii ahaato dhanka fikirkaba waxaa jiro wacyigelin badan oo lasoo deynayo iyo sidoo kale waxaa jiro wacyigelin badan oo bixaysay iyo maxaa lahaa marka aragtiyo badan ayaa jiray oo bulshada markaasi lasoo wadaagayo dhanka aqoonta cilmi baarisa la sameeyey oo markaasi laga qeyb qaadanayo fikradii in laga helo xogtii laga helo si markaasi looga waanto marka bulshada iyo dadka deegaanka ay ka shaqeeyaan nabadda si loo helo bulsho xasiloon oo horumarta qof walba waana dareemi karaa markii nabad layidhahdana waa wax shay aada u macaan marka bulshada soomaaliyeed mahmaha waxay leeyihiin ah raag gogoshiis waa nabad bulshada markaasi ay fahanto waxay tahay nabadda micnaha ay leedahay faa-iidada ay leedahay si in bulshada ay wada jirto meesha ule wax faquuq layihahda wax sirnaceeba wax dhibaata ay wada noolaasha bulshada ay yihiin bulsho mar walba isku baahan iskana kabayso hadday noqon lahayd xalinta khilaafaadkii isdhexgalka bulshadii iyo in la dhiso nabad waarta haddii bulshada wacyigelin fiican ay hesho meesha waxaa yaraanaya ama ka baxayaba tacadiyada bini aadanimada iscunsuriyeynta dadka dhexdooda ka jirtay ayadana meeshay ka baxaysa inaan dib u qiimeeyo habka aan u wajaho khilaafaadka intii aan hore u aaminsanaa in khilaafku uu yahay wax laga cararo hadda waxaa bartay inaan noqon karo yacni qof xaliya dhibaatooyinka waqtilxaadirkaas heesta ama taaganba dhalinyarada waa lafdhabarta bulsho kasta marka la siiyo fursad aqoon iyo taageero buuxda waxay noqon karaan kuwa dhaliya nabadda awoodna u leh inay xaliyaan khilaafaadyada